weli waa ceegaag waxaan haddana waraysi la yeelanay oo aan banaanbaxa boston wax ka weydiinay oday ka mid a odayaasha boston waa maxamed cabdi xuseen afgaab
asalaamu calaykum waa maanta waxaan u bannaan baxnay show ee lagu sameeyey dadkii muxuu ahaa wasaaradihii iyo dadka shacabka aada iyo aad baan uga xunnahay waa dhacdo aada u xun waa sida haddaba loo sheegay dhacdooyinka waa dhici jireen laakiin tan waxaad moodaa maaragtay mid soomaaliya duulaan soomaaliya lagu soo qaaday aad baanu uga xunnahay muxuu ahaa saas darteed baanu maanta maaragtay u bannaan baxnay annagoo tagnay siri hoolka iyo governorka maaragtay buildingkiisa saas baan muxuu ahaa waxaana rajaynaynaa waxyaalaha badan oo dhaca inaanu saas oo kale maaragtay uga tacsiyeyno dadkii soo gaareen dhibaatada